بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا ويعتقدون أهل السنة وحي عقيديسيه جواز الرؤية banaanaanshaha aragtida min alcibaadi addoommada xaggooda ka ahaanaysa addoommadii almuttaqiina muttaqiinta ahaa lilaahi allah aragtida ay arkayaan inay bannaantahay caqiidaysan yihiin filqiyaamati maalin qiyaamaha duuna dunyaa adduunyada ka soko adduunyada ku arki maayaan wa wujuubahaa waxay kaloo caqiidaysan yihiin waajibnimada aragtidaas liman jacala daalika qofkuu alla subxaana wa tacaala arrinkaa uga dhigo hawaaban lahu abaalmar fi laakhirati aakhiro kamaa qaala wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinka naadiratun waa mid iftiimaysa ilaa rabbihaa xagga rabbigeedna naadiratun eegaysa wa qaala fi lkufaar allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fi lkufaar kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kalaa ay xaqan waxaa dhaba innahum ayagu can rabbihim rabbigooda yowmaidin maalinka lamaxjuubuuna waa kuba laga xijaabayo falow kaana almu'minuuna kulluhum haddii mu'miniinta dhammaantood waalkaafiruuna kulluhum iyo gaalada dhammaantood laa yarawnahu alla haddaysan arkaynin kaanuu biajmacihim canhu kaanuu waxay ahaan lahaayeen biajmacihim dhammaantood canhu ay can illaah ama can ru'yat illaah maxjuubiina kuwa laga xijaabay ayay noqon lahaayeen wadaalika arrinkaasi waa ru'yada alle ee aragtida alle markii la sugayo min hayri ictiqaadi tajsiimi fillaah waa iyadoon alle laga caqiidaynaynin jismi subxaana wa tacaala wala taxdiidi lah iyo iyadoon alle la xadidayn subxaana wa tacaala walaakin yarawnahu jalla wacaza laakiin allah subxaana wa tacaala way arkayaan biacyunihim indhahooday ku arkayaan calaa maa yashaau huwa siduu allah subxaana wa tacaala asiga doonay bilaa kayfin kayf la-aan ayay arkayaan yani wuxuu ka wadaa bilaa kayfin naclamuhu annagu ma naqaan kayfiyadaan ognahay ma jirto laakiin allah subxaana wa tacaala ayay arkayaan dadka muminiinta sheikhu raximahullah faqradan wuxuu uga hadlayaa ru'yat llaahi عز وجل في الآخرة وأنا مسألة كمدة من مسائل العقيدة من عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة وحا كمدة إن ضدك مؤمنين تا الله سبحانه وتعالى أي أركيان في الآخرة مسألة الرؤية كسابسا أهل السنة وحي آمن سيه سيد الشيخ الشيخين إن إلهي لا أركي في الآخرة دون الدنيا وكيل الدنيا لو إلهي لو أركي ما يوم maxaa yeele suuragal maahan inay addoommada allah subxaana wa tacaala ay ku arkaan fi dunyaa ayagoo soo jeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday lan tarow rabbakum xataa tamuutuu rabbigeen rabbigiin arki maysaan ilaa aada dhimataan yacni bacda almowda arkaysaan wey nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii waa loo diiday fi dunyaa inuu ilaahay ku arkayo alla wuxuu yidhi lan taraanii ee arki mayse laakiin buurta fiiri haddii buurtu makaankeeda ay ku sugnaato markaasaad i arkaysaa falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan buurtii waa baaba'day wahara muusaa saciqan arrinta marka nabiyulaahi muusa calayhi salaatu wasalaam uu codsaday waxay ahayd ru'yat ullaahi fi dunyaa taas waaye midaan suuragal ahayn ama allah subxaana wa tacaala in la arkayo fi laakhira arrintaasi in la aaminahay waa waajib in la caqiideeyo sidaas waa waajib waxaana tusinaya ictiqaadkaas alkitaab wasunna walijmaac kitaabka qur-aanka ah wuxuu tusinayaa ru'yat ullaahi caza wajalla fi laakhira sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam almutawaatira ayaduna waxay tusinaysaa in allah subxaana wa tacaala la arkayo fi laakhira muslimiintuna waa ku ijmaaceen arrinta culamaau lislaam waa ku ijmaaceen arrintaasi xagga kitaabka shiikhu raximahullah aayadaha tusinaya in allah subxaana wa tacaala la arkayo fi laakhira qaar ka mida uu sheegay ka qowlihi caza wajal wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira ilaa rabbihaa naadira waxay daliil u tahay in ilaahay subxaana wa tacaala ay arkayaan dadka mu'miniinta ah maxaa yeeley nadara haddii ilaa lagu gudbiyo bimacnaa waa nadaru lcayn waa isha wax lagu arkoo lagu fiiriyo haddana halkan ilaa baa lagu gudbiyey ilaa rabbihaa naadira aayaddan culamaau salaf waxay ku fasireen ama ay sheegeen inay daliil u tahay ru'yat ullaahi caza wajalla fi laakhira waxaa laga soo naqliyay tafsiir kaa khilaafsan mujaahid raximahullah laakiin culimmadu aad bay ugu inkireen mujaahid tafsiirkaas mujaahid raximahullah ilaa rabbihaa naadira wuxuu ku fasiray ilaa rabbihaa muntadira rabbigeed ayay sugaysaa wuxuuna ku fasiray tantadiru hawaaba rabbihaa rabbigeed abaalmarkiisa ayay sugaysaa wejiyadaasi waxay sugaysaa ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarkiisa tafsiirkaas mujaahid culammada aada ugu inkira waxaa ka mid ibn cabdilbar raximah llah alimaam ibn cabdilbar wuxuu sheegay inuu yahay tafsiirun marquubun canhu marquubun canhu manaa waa tafsiiran la jeclaysan waay wuxuuna ku sheegay inuu yahay tafsiirun mahjuur tafsiir laga hijrooday oo aan la qaadan waxaa kaloo inkiray alimaam ibnu kaiir raximah اllah oo wuxuu yidhi qofkii aayadda sidaa ku fasira faqad abcada anujca waa daaq fogeeyey buu yidhi meel fogow tilmaamay yidhi on sawaab ahayn sawaabkii u ka dheeraaday dariiqaasay culammadu qaar mareen oo ay aada ugu inkireen mujaahid tafaasiirta oo mujaahid ku qaldamay mid ka mid ahayna ku tiriyeen laba tafsiiray sheegaan ama laba aayadood aayaddan iyo aayadan soo marnay tafsiirkeeda aayaddan soo marnay maxay ahayd tafsiirkeeda daahir daahir sabriye casaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda muxuu ku fasiray juluusu nabiyi calayhi salaatu wasalaam maca rabbihi cala alcarshi saasuu ku fasiray labadaa tafsiirba wuxuu sheegay ibnu cabdilbar inuu yahay laba tafsiir oo laga hijrooday laba tafsiir oo qalada culimmada qaarna dariiq kale mareenoo waxay yidhahdeen mujaahid kama sugna tafaasiirta oo waxayna ragga mujaahid ka wariyey ayaa waxaa ku jira raggaan lagu kalsoonayn naqligooda aayaddan tafsiirka uu mujaahid fasiray culimmada qaarna way towjiihiyeen oo waxay yidhaahdeen mujaahid tafsiirkiisu ma aha ka tafsiiri lmuctasila muctasiladu ma ogola in ilaahay la arkay fi laakhira laakiin asiga wuxuu ula jeedaa bay yidhaahdeen wejiyadaasi waxay sugaysaa ilaahay abaalmarkiisa wa min hawaabi illaahi caza wajalla ru'yatuhu abaalmarka alla oo wejiyadaas abaal marinayana waxaa ka mid ah inay ilaahay arkayaan subxaana wa tacaala saasuu ula jeedaa bay yidhahdeen mujaahid calaa kulli xaal aayaddaani waxay ka mid tahay adilada tusinaysa in ilaahay la arkayo fi laakhira waxaa ka mid ah qowlu llaahi caza wajal liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada aziyaada nabigaa fasiray alayh salaatu wasalaam wuxuuna ku fasiray annadaru ilaa wajhi اllah kama fii saxiixi muslim wuxuu yidhi waa fiirin iyo eegid la eegaya wejiga ilaahi subxaana wa tacaala ziyaadada aayadda lagu sheegay alimaam ibnu lqayim wuxuu sheegay aayad walba oo lagu sheego liqaa iyo la kulan ilaahay subxaana wa tacaala dadku ay la kulmayaan waxay ka mid tahay adilada tusinaysa ru'yat اllahi fi laakhira ka qowlihi caza wajal faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan liqaagu waxaa ka laasimay way ru'ya iyo aragti xaggaasi ama dhankaasi waa aayaad ka mid ah aayadaha tusinaya ilaahay aragtidii subxaana wa tacaala aayadaha shiikhu sheegay waxaa ka mid ah kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaafici aayaddan wuxuu u deliishaday in ilaahay la arkayo fi laakhira maxaa yeele aayadda waxay tusinaysaa buu yidhi in ilaahay uu iska xijaabay kuwa mushrikiinta ah ooy gaaladu arkaynin haddii aysan arkaynin kufaarta waxaa ka laasimaya inay muminiintu arkayaan haddaan la yidhaahdo muminiintu arki maayaan maxaa gaalada si gooniya loogu sheegay inuusa ilaahay arkayn kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waa kuwa rabbigood laga xijaabayo waxaa ku filan layidha muminiintaba waa laga xijaabayaa idan laa farqa bayna almuminiina waalkaafiriin haddii la yidhaha ilaahay la arki maayo aayaddu waxay tusinaysaa haddii alla uu iska xijaabay kuwuusan raalli ka ahayn inay arkayaan kuwuu raalli ka yahay oo dadka mu'miniinta ah waxay ka mid taha aayaddaasi marka adilada tusinaysa ru'yada iyo aragtida alla subxaana wa tacaala xagga sunnada iyo axaadiida ku soo aroortay ru'yat ullaahi casa wajalla way fara badan yihiin laakiin axaadiidta ugu cadcad waxaa ka mid ah qowlu nabiyi calayhi الsalaaةu wasalaam inakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylaة اlbadri laa tudaamuuna fii ru'yatihi waxaad arki doontaan rabbigiinna kamaa tarawna alqamara sidaad dayaxa u arkaysaan leylaة اlbadri habeenka afariyo tobanaadka uu yahay dayaxa laa tudaamuuna fii ru'yatihi ru'yada ilaahi subxaana wa tacaala laydinku cidhiirin maayo ma la isku garbinayo ilaahay aragtidii waxaa loogu shabahaya ru'yada alla subxaana wa tacaala ru'yada dayaxa waa xagga ciriiri la-aanta dayaxu markuu afariyo tobanaad yahay daruurna aysan jirin ma in laisriixriixay u baahan taha aragtida dayaxa mase qof walba asoo makaankiisa ku sugan ayuu dayaxa arkayaa qof walba si waadix u arkaya asoo meeshiisa jooga waa tashbiihu ru'ya biru'ya labada aragti a laisku shabahaya laakiin labada la arkayo tashaabuh kama dhexeeyo laysa ka milihi shayun labada la arkaya yaa waaye allah wاlqamar wax tashaabuha kama dhexeeyaan qamarka waa makhluuq min makhluuqaati اllahi caza wajal allah subxaana wa tacaalana waa rabbiga khaaliqa tamaahul iyo tashaabuh kama dhexeeyo laakiin waxa laisku shabahaya waa labada aragti axaadiidta marka ku soo aroortay allah subxaana wa tacaala in la arkaayo fi laakhira aaday u fara badan yihiin waa mutawaatira yaxya ibnu maciin raximah اllah oo ka mida min culamaai اlxadiid waa saaxibu imaami axmed wuxuu yidhaahday cindii sabcata cashara xadiidan fi ru'ya waxaa aniga agtayda ah toban iyo toddoba xadiid cindii sabcata cashara xadiidan fi ru'ya kulluhaa sixaax axaadiidtan dhammaantood waa axaadiis saxiixa buy kulluhaa sixaax waxaa hadalka ka soo naqliyey saaxibu alxuja fi bayaan اlmaxaja qiwaam sunna wuxuu sheegay marka toban iyo toddoba xadiid oo dhammaantood saxiix tahay in lagu soo wariyey fi ru'ya alimaamu طabari raximah اllah asigana wuxuu yihi rawaa can rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rawaa can rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam min aلصaxaabati xadiiث الru'yati alaaat wacishruuna nafsan waxaa nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam min asaxaaba oo saxaabada ka mid a xadiida ru'ya xadiidka aragtida waxaa nabiga ka wariyey alaaatun wacishruuna nafsan labaatan iyo saddex naf ayaa nabiga ka warisay labaatan iyo saddex naf muxuu ka wada labaatan iyo saddex shaksi oo saxaabada ka mid a axaadiidta marka ku soo aroortay waa axaadiid mutawaatira oo aada u fara badan culamada qaarna mualafaaday ka alifeen masaladan ahmiyadda ay leedahay awgeed culammada wax ka alifay waxaa ka mid ah alimaamu daar alqutni raximah اllah wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo kitaabu ru'ya kitaabu ru'ya lidaar alqutni wuxuu ku jamcinayaa axaadiidta ku soo aroortay fii ru'yat اllahi caza wajala waana taabacan yahay waxaana taxqiiqiyey الشhيkh علي بن ناصر الفقيهi علي بن ناصر الفقيهi waa caalim ka mida min culamاء الmadينة المadينة النabوية wuxuuna ka mid yahay culamada mucaasiriinta ahee nool oo mudris ka mida mudarisiinta wax ka dhigta fi اlmasجid النabowي عalayhi الصalaaةu وaسلاam wuxuu ku leeyahay kitaabkaasi taxqiiq kitaabu الru'ya للإmaam daar الqطني raximah الlah waxaa ka mid ah a'immada wax ka aliftay abu nucaym al asbahaani waxaa kaloo ka mida alaajuri alimaam alaajuri raximah اllah isagana kitaab uu ka alifay fi ru'ya arrintaasi waxay tusinaysaa ahmiyada mowduucani uu leeyahay waxaa ka dareemaysaa sida culimmadu ay u daneeyeen inay jamciyaan axaadiida ku soo aroortay maxaa yeelay ahlulbidca qaybo ka mid ahaa inkiroo diiday caqiidada marka ahlu sunnaha waxay cuskan tahay kitaabka iyo sunnada daliilka saddexaad waa maxay waa alijmaac ijmaacana waxaa soo raray culimo fara badan waxaa ka mid ah a'immada ijmaaca soo rartay ibnu khusayma imaamu la'ima ibnu khusayma raximah اllah oo wuxuu yidhaahday ahlu qiblatina ahlu qiblatina min aلصaxaabati wاtaabicaati wاtaabiciin ahlu qiblatina min aلصaxaabati wاtaabicaati wاtaabiciin wman bacdahum إilaa man shaahadna min alculamaaءi min ahli casrina ilaa man shaahadna min alculamaaءi min ahli casrina lam yakhtalifuu walam yashukuu lam yakhtalifuu walam yashukuu walam yartaabuu ana jamiica almu'miniina yarowna khaaliqahum yowma alqiyaamati ciyaanan wuxuu leeyahay imaamu la'ima ahlu qiblatina min asaxaabati ahlu qiblaheenna waa muslimiinta eh min asaxaabati oo ah saxaabada waataabicaati wataabiciin iyo dumarka taabicaadka ee ragga taabiciinta ah waman bacdahum iyo dadka ka dambeeyey ilaa man shaahadnaa min alculamaa ilaa laga soo gaaro ciddii aan xaadirnay oon aragnay oon la kulannay oo culammada ka mid a min ahli casrina oo ahlucasrigeenna ka mid a lam yakhtalifuu isma khilaafin buu walam yashukuu mana shakin isma khilaafin mana shakin walam yartaabuu irtiyaabka iyo shakigu waa isku dhow yihiin kamaysan shakin ana jamiica almu'miniina mu'miniinta dhammaantood yarowna khaaliqahum inay khaaliqooda arkayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ciyaanan indhahooda inay ku arkayaan yacni ayagoo u jeeda oo u muuqanaya alla subxaana wa tacaala inay arkayaan kamaysan shakin arrintan waa ijmaac ijmaacu salaf oo ay isku waafaqeen in ilaahay subxaana wa tacaala muminiintu ay arkayaan fi laakhira hadalkan wuxuu ku sheegay kitaabkiisa atowxiid kitaab layra wuxuu leeyahy atowxiid ibnu khusayma raximah llah waxaa ka mid ah a'immada ijmaaca soo rartay shaykhu lislaam ibnu lqayim asna ijmaacuu soo raray oo wuxuu yidhi ittafaqa calayha alambiyaa markuu ru'yadii ka hadlay ayuu yidhi ittafaqa calayha alambiyaau waalmursaluun waxaa isku waafaqay ambiyada iyo mursaliinta wa jamiicu asaxaabati waataabicuun iyo saxaabada dhammaantood iyo taabiciinta dhammaantood wa a'immatu lislaami iyo a'immadii islaamka waxay isku waafaqeen calaa tataabici alquruun calaa tataabici alquruun ayadoo lala qaba israacraaca qarniyada dhammaan a'immat lislaam qarniyadii kala duwanaayay soo mareen dhammaan way isku waafaqeen ru'yada wa ankarahaa ru'yadana waxaa inkiray ahlulbidaci almaariquun ahlulbidaca ka siibtay dariiqii xaqa ah ee sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam kubaasaa inkiray masalada marka waa masalo lagu isku waafaqsan yaho ijmaaca ibnu kaiir kadalika asna ijmaacu soo raray fii tafsiirihi in la isku waafaqsan yahay culimo fara badanaa soo rartay arrintaas marka waa ijmaac ru'yat llahi caza wajalla fi laakhira waa ijmaacu ahli sunna waa ijmaacu salaf ibaatu ruya lilahi ihbaatu ru'yat illahi caza wajalla fi laakhira ahlu sunnaha markay masaladan aaminsan yihiin marka waxay ictimaadeen oo cuskadeen kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaci saxaabada ijmaacu salaf ahlulbidaca qaybo ka mid ah masaladan way inkireen waxaa inkiray aljahmiya wاlmuctasila wاlkhawaarij saddexduba way inkirsan yihiin ru'yat اllahi caza wajalla lilmuminiin fi laakhira ru'yat lmuminiin lilahi caza wajalla fi laakhira saddexduba waa inkirsan yihiin ahlubidaca inkiray alla subxaanaه wa tacaala in la arkayo fi laakhira ma haystaan adilo awood leh ay ictimaadeen ama ay cuskadeen mana heli karaan laakiin waxaa jira shubuhaad ay sheegaan oo ay leeyihiin waxay tusinaysaa inaan alla la arkaynin fi laakhira waxaa ka mid a shubahaadka ay sheegaan qowl اllahi caza wajal laa tudrikuhu اlabsaar wa huwa yudriku اlabsaar laa tudrikuhu اlabsaaru aragyadu ilaahay subxaanaه wa tacaala ma koobaan wa huwa allahna yudriku waa mid kooba oo haleelo alabsaara aragyada laa tudriku labsaar waxay u fahmeen nafyu ru'ya in aayadu diidantaha in ilaahay la arkayo subxaana wa tacaala culamaau sunna waxay yidhaahdeen aayaddu inay laga qaato nafyu ru'ya iska daayay waxay deliil u tahay in ilaahay la arkaayo aayaddan laftirkeeda laga qaadanaya in ilaahay la arkayo fi laakhira maxaa yeele aayaddu waxay anfisay in alla aragti lagu koobaayo shaygaani markii lagu yidhaahdo aragti kuma koobi kartid waxaa laga fahmayaa aslu ru'ya inay jirto waa la arki karaa laakiin aragtiyaan lagu koobi karin allah subxaana wa tacaala aragti laguma koobayo maxaa laga fahmayaa in la arkaayo laakiin aragti aan lagu koobayn waxaan gebi ahaanba la arkaynin ma waxaa la yidhahda aragti laguma koobayo lama yidhaahdo sababtoo ah maxaaba lagu koobaa maba la arkaye shaygaan la arkaynin uma baahna in la yidhahdo aragti lagu koobi maayo laakiin mar haddii la yidhi alla aragti lagu koobi maayo waxay deliil u tahay in ilaahay la arkaayo subxaana wa tacaala aayaddu marka waxay anfisay waa alidraak ee maysan anfin alru'ya nafyiga aayaddu wuxuu ku saabsanyahay fi lidraak laakiin fi ru'ya ma aha nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markuu la baxsaday ou la cararay reer bani israa'iil waxay yidhaahdeen markay fircawn iyo qoomkiisu ku soo dhowaadeen qaala innaa lamudrikuun annagu waxaan nahay innaa lamudrakuun waxaan nahay kuwa la haleelaya oo la soo gaaraya qaala kalaa inna maciya rabbii sayahdiin markay leeyiin innaa lamudrakuun macnaheedu ma waxa waaye way noo jeedaan miya wayna arkaayaan miya ma aha wayna arkaayaan laakiin waxaan nahay kuwa la hareereeyo waana la qaban rabaawo markaasuu yidhi kalaa arrintu sidaa ma aha laydin qaban maayo inna macii rabbii sayahdiin rabbigay baa ila jiroo ii gargaaraya sidaasuu u sheegay waxay ka baqeen waxay ahayd in la hareereeyo oo la qabto laakiin inay kor uga muuqdaan oo ay meel fog uga jeedaan ma aha waxa ay ka qaylinayaan idraagu marka waa ziyaada cala ru'ya waa wax aragti ka dheeraada ee ru'yo keliya maaha waxa la anfiyey marka waa waxa dheeriga ee aragtida ka dheeraadka ah oo ah in alla aragti lagu koobo isla aayadda waxaa laga qaadanaya marka ihbaat ru'ya in ilaahay aragti loo sugayo waxay kaloo deliishadeen qowl اllahi caza wajal lan taraanii walaakin indur ila اljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii oo waxay yidhahdeen lan taraanii muusa calayh salaatu wasalaam markuu yidhi ilaahayow aan ku arko alla wuxuu yidhi arki maysid waxay ku fasireen lan taraanii ay fi dunya walaakhira addunya aakhira midnaygu arki maysidaa loola jeedaa bay yidhahdeen sidaa qaldan muctasilada aayadda u fasirtay waxaa ka mid ah azamaqshari zamaqshari waa muctasili fii tafsiirihi alkashaaf tafsiir wuxuu leeyahay la yihahdo alkashaaf ictisaalu ka buuxiyey caqiidat lmuctasil ka buuxiyey waxyaaba uu ka buuxiyey ku sheegana masaladaana ka mid a wuxuuna yidhi lan waxay faa'iidaysaa ta'biid oo macnaheedu waxa waaye weligay arki maysid waayo muusow taasoo aayadda ku macneeyey culamaa luga waa ku inkireen warkaasi waxay yidhaahdeen lan ta'biid ma faa'iidayso fii luqati alcarab naf ahaanteeda ta'biid abadiya faa'iidayn mayso oo qur-aanka laftirkiisa waxaa ku jirta waxyaaba lan loo isticmaalay haddana fil aakhira dhacaya allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay mushrikiinta inaysan aakhiro geeri yani inay adduunyada markay joogaan geeri aysan tamaninayn wuxuu yidhahdeen walan yatamanawhu abadan ma tamaninayaan geerida abadan weligood weliba abadana lagu adkeeyey middaan lan taraanii abadan muusan dhihin middaas alle markuu ru'yada muusa ka hadlayay laakiin halkan wuxuu ku xoojiyey abadan haddana fi laakhira gaaladu ma tamaninayaan ilaahay subxaana wa tacaala yani ma tamaninayaan inay dhintaan markii naarta ay galaan way tamaninayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk qaala inakum maakisuun rabbigaa hana xukumo macnaa hana dilo waay walba tangeeriya noo dhaanta geeriyaa noo dhaantay ciqaabkan faraha badan waxay leeyiin marka rabbiga hana xukumo geeri bay tamaninayaan markaasaa la leeyahay saasaad ugu nagaanaysaa naarta aayaddaas marka walan yatamanawhu abadan waxay tusaysay lan inaysan ta'biid faa'iidaynaynin bal shaygii inta lan galo haddana laga yaabo inuu mustaqbalkii dhaco lan taraanii ayaduna sidoo kale waayo faa'iidayn mayso inaan allah fi laakhira la arkayn laakiin waxay faa'iidaynaysaa fi dunya inuusan muuse ku arkayn isla aayadda waxaa ku jira ihbaatu ru'ya aayaddan laftirkeeda lan taraanii ayaa waxaa laga qaatay in ilaahay subxaana wa tacaala la arkayo fi laakhira ahlu sunnaha ka qaatay oo waxay yidhaahdeen markuu alla yidhi lan taraanii walaakin indur ila aljabali buurta fiiri fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii buurtu hadduu makaankooda makaankiisa uu ku sugnaado waad i arki doontaan buurta inay sugnaato suuragal ma taha waa suuragal wixii suuragal lagu xihana waa suuragal wixii wax suuragala lagu xiro waa suuragal allah wuxuu ku xihay aragtidiisa sugnaanshaha buurta hadday buurta inay sugnaato suuragal tahay maxaa suuragal noqonaya ilaahay aragtidiisa subxaana wa tacaala aayadda laftirkeeda waxay tusinaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala la arkayo laakiin meesha lagu arkayo fi dunya maaha waa fi laakhira ashaacirada ayagu maxay ka qabaan ru'yada aragtida ilaahay ashaaciradu waxay yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala waa la arkayaa waa sugaynaa waxay iska dhigeen niman waafaqay ahlu sunnaha masaladaan ku waafaqay laakiin xaqiiqatu qowlihim waa qowl lmuctasila xaqiiqada warkooda wuxuu u dhammaanayaa warkii muctasilada oo ah nafyu ru'ya sababto waxay yidhahdeen ilaahay waa la arkayaa laakiin jiho laga arkayaa ma jirto ilaahay waa la arkayaa adoon meel jiho aad ka arkaysa aysan jirin suuragal ma tahay aragtida noocaasa ma jiraan shay ama wax la arki karo oon jihana aan laga arkaynin suuragal maaha warkooda wuxuu u noqonaya marka nafyu ru'ya maxaa yeele wax mustaxiil ay ku xiheen wixii mustaxiil hadday ku xiheen waxay daliil u tahay inaysan ogolayn ru'yada walidaalika qaar ayaga ka mid a ayaa waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen xaqiiqatu qowlina qowl lmuctasila xaqiiqada qowlkeenna waa qowlka muctasilada inay yidhaahdeen waa qolo insaaf samaysay waay warkeennu wuxuu u dhammaanaya warka muctasilada sababtoo ah muctasiladu way diideen aragtida qolooyinkan laftirkooduna waxay yidhahdeen waa la arkayaa laakiin jiho laga arkaayo ma laha waa waxaan suuragal ahayn oon dhici karin masaladaasi marka sida ay u sugeen ama ay sheegteen ashaaciradu inay u sugayaan wax jiro maaha taasina xaqiiqadeeda waa inkaar ee ma ahan ihbaat iyo sugid maaha ilaahay subxaana wa tacaala aragtidiisana xaqiiqatu qowli ashaacira waa inaysan aaminsanayn in ilaahay la arkaayo way inkirayaan si dadbanay laakiin u inkirayaan oo si sariixa oo cad u inkiri maayaan aafada ashaacirada haysatana iyo midda muctasilada haysata markay masaladan ka cararayaan waa hal aafo waaye hal meelay ka wada duulayaan waa nafyu ljiha can illaahi casa wajal muctasila iyo ashaacira iyo jahmiya inta waxay isku waafaqsan yihiin allah inuusan ku sugnayn jiho sidaa darteedayna u inkireen alistiwaa llaahi cala alcarshi qaacidadaas u wada degnayd dhammaantood in la ilaaliyo darteeda loo inkiray ru'yada ilaahay laakiin culammadu waxay yidhaahdeen markii ru'yatullaahi meesha timid muctasiladu way ka caqli badnaadeen ashaacirada meeshaan muctasilada caqli badan bay yidhahdeen maxaa yeele ashaacira way isburisay muctasila isma burin muctasila ayagoo qaacidadooda ilaashanaya ayay yidhahdeen ilaahay la arki maayo maxaa u diideen markii la yidhi waxay yidhahdeen haddaan ru'yo sugno waxaa ka dhalanaysa inaan jiho sugno jihana ma aaminsanin annagu sababtaa waxay yidhahdeen wax la arka ma jiraan ilaa jiha laga arkaa haddaan ru'yo sugno waxaa ka dhalanaysa ihbaat uljiha qaacidadii asalkaad ayagoo ilaashanaya ayay ru'yadii inkireen ashaacira intaas waa fahmi weysay waxay yidhahdeen aragtida ilaahay waa la arkayaa markii la yidhi see loo arkayaa waxay yidhaha maya jiha ma jirto qaacidadii inay ilaaliyaanna waa rabaan inay ru'yo sugaanna waa rabaan meeshaasi maxaa ka yimid tanaaqud iyo isburinaa ka timid waa la arkayaa jiha laga arki maayo war cuqalada u cunno maayo maaha qof caaqil xataa wuxuu yeeli kara maaha inuu kuu sugo ama uu kuu garto wax la arkaayo haddana meel laga arkaayo aysan jirin haddaad tidhahdee shaygan waa la arkayaa laakiin adoon jiha ka aragaad arkaysaa qofkaasi muxuu aaminayaa waxaad sheegaysa inay inkiro tahay waxaad sheegaysa waa inaad inkirayso aragtida jaanibkaas markii laga fiiriya marka ilaalinta qaacidadoodii faasidka ahayd markii horeba oo nafyul jihada ku dhisnayd ha la ilaaliya markii la yidhahdo muctasila uga fiicnaatay ashaacirada ashaacirada marka laba mid ay ahayd inay sida ahlu sunnaha u sugaan markaasna maxay ka tanaasulayaan nafyul jiha waa ka tegayaan sida ahlu sunnahay u sugayaan jihadana kadalika ru'ya waa imaa inay muctasilo waafaqaan oo inkiraan jihada isla markaasna ru'yadii ay inkiraan sida muctasiladu u inkireen labada dariiq mid inay raacaanay ahayd laakiin tanaaquday ku dhaceen dariiqatu ahli sunnana ma waafaqin dariiqatu lmuctasila oo dalaal iyo baadi ahaydna si toosa uma waafaqin meel dhexay damceen inay maraan laakiin uma suuro gelin qowlkoodu wuxuu u noqday qowlulmuctasila waa nafyi ru'ya waa aragtida alla subxaana wa tacaala inay anfinayaan ay diidan yihiin waxaad adilo maqlaysay min alkitaabi wasunna ijmaacu salaf waxay u bareereen dawaa'iftaasi inay wada khilaafaan oo yidhaahdaan ilaahay la arki maayo subxaana wa tacaala lidaalika culamada qaar waxay yidhaahdeen waxay mudan yihiin in laga xirmaaniyo aragtida ilaahay maxaa yeele acdamu nicma oo ahlu jannuhu ay helayaan waa ru'yatullah nicmo ka weyn ma jirto nicmada ugu weyn oo ay dadka muminiinta ay helayaan waa ru'yat ullaahi casa wajalla waxay mudan yihin marka in laga xirmaaniyo maadaama ay inkirsan yihiin oo diidayaan zamaqshari mar uu ka hadlaayay faman zuxzixa can اnnaari waudkhila اljannata faqad faaz wuxuu yidhaahday waayu fawsin acdamu min dukhuuli اljanna maxaa liibaana oo ka weyn buu yidhi in janno la galo liibaan janno in la gala ka weyn miyaa jirta macnaha ma jirta waayo warkaasi maxaa ku jira waa nafyu ru'ya aragtida allou diidan yahay maxaa yeeley janno in la gala wax ka weynaa jiro waa aragtida alla subxaana wa tacaala waa nicmo mu'miniinta ay helaan midda ugu weyn oo aad iyo aad ay ugu farxayaan si taa uu inkiro si cadna uusan u inkirin buu isticmaalay markaasuu yidhi waa maxay nicmada ka weyn in janno la galo nicmo ka weyni ma jirto le laakiin sawaab ma ah nicmo ka weynaa jirto waa ru'yatullah saasuu u aasaa bidcooyinka si hoosan u aasaa ma aha si waadixo cad uu la qaylinaayo ma aha laakiin si qofku uusan dareemayn ayuu u aasayaa calaa kulli xaal masaladaasi ru'yatullaahi caza wajalla fi laakhira waa min caqiidati ahli sunnati waljamaca qofka inkira xukunkiisu waa maxay culamaau salaf si guud waxay u yidhaahdeen man ankara ru'yata fahuwa kaafir qofkii ru'yada inkira waa gaala yidhahdeen laakiin waxaa kala duwan in si cumuuma wax loo tagfiriyo iyo si mucayan in wax loo tagfiriyo masaladaas dhowr mar waa maqasheen hadda ka hor takfiiru lmucayan iyo atakfiiru mulaq waa kala duwantaha sida culammadu ay u yidhaahdeen man qaala ina allaha mawjuudun fii kulli makaanin fahuwa kaafir tanna sidoo kale u itlaaqeen waxay yidhahdeen qofkii inkira in ilaahay la arkayo fi laakhira waa qof gaala fulaan min annaas ayaa wuxuu inkiray in ilaahay la arkayo fi laakhira bicaynihim yaan gaalaysiinaynaa maya arrintaasi shuruud iyo mawaanicay u baahan tahay arrimahaasi masaa-ishaas in la fahmo lagu sibxanna waa muhiim qaala wayaquuluuna ina aliimaana qowlu wacamal ina aliimaana qowlu wacamalu wamacrifa yaziidu biاطaacati wayanqusu biاlmacsiya wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ina aliimaana iimaanka qowlu wacamalun waa qowl iyo camal wa macrifatun iyo macrifa macrifadu waa ictiqaadkii yaziidu biaacati aacada ayuu ku ziyaadaa wayanqusu bilmacsiya macsiyadana waa ku nuqsaamaa waman kasura aacatuhu qofkii aacadiisu badato asyada iimaanan waa ka ziyaado badan yahay iimaanan xagga iimaanka miman huwa duunahu qofkii ka hooseeya fi aacati aacada uga hooseeya min caqiidati ahli sunna waxaa ka mid ah oo mualifkuna raximah llah halkan ku sheegay inay qabaan iimaanku inuu yahay qowlun wa camalun wa macrifa iimaanku waxay leeyihin waa qowl iyo camal iyo macrifa almacrifa waa ictiqaadkii cibaaraat salaf fi liimaan waa kala duwan yihiin qaar waxay yidhaahdaan aliimaanu qowlun wa camal waa soo koobaan qaarna waxay yidhahdaan aliimaanu qowlu wa camalu wa macrifa qaar waxay yidhahdaan aliimaanu qowlu wa camalu wa ictiqaad qowlun billisaan wa camalu biljawaarix wa ictiqaadun biljanaan alfaadahaasoo dhan waa alfaad mutaqaariba alfaaddu waa iskhilaafsan tahay macnuhuna waa waaxid maaha inay caqiidadoodu kala duwan tahay oo qoloba wax dheeraada la imaanaysa maaha laakiin qolana tacbiirkay gaabinaysaa qolana waa faahfaahinaysaa marka alfaadooda waa iskhilaafsan tahay laakiin macnaha waa waaxid oo ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin iimaanka inuu yahay qowl carabka looga dhawaaqo camal jawaarixda iyo xibnaha laga sameeyo iyo ictiqaad laga caqiideeyo qalbiga markay qaar yidhaahdaan aliimaanu qowlun wa camal camalkaas waxaa soo gelaya camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix markay intaa ku gaabsadaan qowlun wa camal camalku waxaa soo gelaya camalu lqalbi camalu ljawaarix qalbigu acmaaluu leeyahay qalbigu waa shaqeeya min camali lqalbi waxaa ka mid a alxubu waalbuqd in la jeclaado wuxuu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala in la naco wuxuu ilaahay necab yahay waa min aliimaan walidalika nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday man axaba lilah wa abqada lilah wa manaca lilah wa acطaa lilah faqad istakmala aliimaan qofka ilaahay dartii u jeclaada alla dartii u necbaada ilaahay dartii u bixiya alla dartii wax u diida faqad istakmala aliimaan iimaanka waa dhammaystirta idan faqad istakmala aliimaan maxay ku tusaysaa arrintaas inay ka mid tahay min aliimaan marka qalbigu acmaal buu leeyahay marka culimmada qaar qowlun waa camal ay yidhaahdaan oo aysan wax kale ku darin camalku labadaba waa iskugu jira camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix qolana waa faahfaahinayaanoo waxay leeyihiin aliimaanu qowlun billisaan wa camalun biljawaarix markaas camalka maxay ku qaydeen biljawaarix wa ictiqaadun biljanaan iyo in laga caqiideeya qalbiga caqiidada markaa goonihi u sheegaan yaziidu biaacati wa yanqusu bilmacsiya iimaanku aacada waa ku kordhaa macsiyadana waa ku nuqsaama caqiidatu salaf ama caqiidatu ahli sunna fi liimaan waa sidaa dawaa'if kala duwan oo ka mida min ahli lbidac ayaa ku khilaafay ahlu sunnaha caqiidadan saxiixa ah alkhawaarij waalmurji'a labadaba ahlu sunnaha waa ku khilaafeen khawaarijta ayagu inta hore waa qabaan aliimaanu qowlun wa camal ama qowlun wa camalun wa macrifa sida sheikhu ka cabiray raximah llah laakiin ma qabaan ziyaadaة اliimaan iyo nuqsaan اliimaan oo waxay leeyihiin aliimaanu laa yaziidu walaa yanqus iimaanku ma kordho mana nuqsaamo ma kordho hoosna uma dhaco waa juzءun laa yatajaزa waa hal qayb oo aan qaybsami karin iimaanka ayaga agtooda almurji'a ayagu waxay qabaan kooxa waaye waa qaybsan yihiin kuwa qulaad ah iyo kuwo ka sokeeya kuwa qulaada ah maalan aljahmiya waa murjia waa qulaatulmurjia ay ka mid yihiin jahmiyada markii iimaanka la joogo waxay leeyihiin aliimaan waa almacrifa waa garasho qofka hadduu rabbiga yaqaano uu garanayo waa mu'min fircawn soo garasho ma lahayn fircawn rabbigii waa yaqiinay haba inkireen wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa wastayqanathaa anfusuhum waxay tusinaysaa inay yaqiinsanaayeen ilaahi subxaana wa tacaala qowlkaas waa qowl aad iyo aad munkar u ah qowluljahmiya oo iimaanku kusoo koobay almacrifa markay leeyihiin almacrifa shardi maaha inuu carabka uga dhawaaqo ayaga agtooda shardi maaha waa inuu garto keliya alkaraamiya ayaguna waa qulaat lmurjia alkaraamiyana waa la yidhahdaa alkiraamiyana waa la yidhahdaa waxaa loo waxaa loo nisbeeyey nin la yidhahda maxamed ibnu karaam ibnu kiraamna waa la yidhahda ibnu karaam iyo ibnu kiraam marka karaamiya iyo kiraamiya waa isla ayaga qoladaasi waxay qabaan iimaanku inuu yahay qowlun bilisaan carabka in looga dhawaaqo haddaad carabka uga dhawaaqdo muminaata idan cindahum munaafiqiintu waa maxay waa min almuminiin maxaa yeele munaafiqiinta waa ku dhawaaqeen iimaanka oo carabka waa ka yidhaahdeen laa ilaaha ila allah carabka way ka yidhaahdeen moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dacwadu la yimid aan rumaysanna laakiin xaggey ka gaaloobeen qalbigay ka gaaloobeen alkaraami ayagu qalbi shardin maayaan ictiqaadu lqalbi ma shardinayaan waxay leeyihin waa qowlun bilisaan aqwaasha jahmiyada kuwa ugu nakaarada badan ayay ka mid tahay qowlkooda waa qowl aada iyo aada u liita wuxuu sheegay ama uu baraarujiyey sheikhulislaam khata ahlu sunnaha qaar laga yaabo inay ku qaldamaan karaamiyada karaamiyada ilan waxaa la rabaa haddaad adiga xaqa u nusraynayso in mar walba dadka xataa xaqa khilaafsan aadan dulmin oo waxaydan aaminsanayn aadan u tiirin oodan ku been abuuran xaqaan difaacayaa kuu bannayn maysa inaad been sheegto mana kuu bannaynayso in waxaysan ayagu ahayn aad ku sheegto wa idaa qultum facdiluu walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa min hada albaab shaykhu lislaam ibn taymiya wuxuu yidhi ama uu sheegay fii kitaabihi aliimaan ahlu sunnaha markay maqleen qowlulkaraamiya inuu yahay qowlun bilisaan iimaanka markay tacriifinayaan ayaa waxay ka fahmeen buu yidhi karaamiyadu inay qabaan munaafiqiintu inay yihiin min ahli ljanna oo mu'miniin janno gelaysa ay yihiin munaafiqiinta saasay ka fahmeen warkii karaamiyada laakiin wuxuu yidhi karaamiyadu sidaa ma qabaan waana qalad in loo nisbeeyo maxaa yeele ayagu waxay aaminsan yihiin munaafiqiintu inay yihiin mu'miniin laakiin fi laakhira waa min ahli naar muminiin ahlu naar inay yihiin qowlkay aaminsan yihiin baatil ha ahaado laakiin waxay aaminsan yihiin marka hore inaadan dhaafin ood u nisbayso keliya saasaa laga rabaa macnaa waajibku yahay ayagu marka waxay qabaan karaamiyadu in munaafiqiintu ay mu'miniin yihiin laakiin waa mu'miniin ka mida min ahli naar ma dhahayaan waa min ahli ljanna laakiin ismuliimaan ay siinayaan fi dunya waxaa jira qolo kaloo la yihahdo murji'at lfuqahaa murji'at lfuqahaa abu xaniifa ka mid ah waxay ayagu qabaan waa ka sahlan yihiin labadaas kale laakiin laftirkoodu ma waafaqsana caqiidatu ahli sunna oo waxay qabaan iimaanku inuu yahay qowl biاlisaan waictiqaad biاlqalbi ku dari maayaan wa camalu biاljawaarix acmaasha saalixada ee la samaynayana waxay leeyihiin laysat min aliimaan iimaanka kama mid ah laakiin iimaankaa laasimsanaya farqiga u dhexeeya soo maahan iltizaam iyo shayga inuu iimaankii ka mid yahu ku dhex jiro iltizaam waa maxay shaygaani waa ka baxsan yahay iimaanka laakiin waa u yeeranaya iimaankaa dalbanaya saasay leeyihin oo waxay leeyihin qofka hadduu carabka ka rumeeyo qalbigana ka caqiideeyo waxaa laasim ku ah inuu acmaasha saalixada la yimaado acmaasha saalixada laakiin iimaanka kama tirsana kama mid ah qowlkaasi waa ka dhow yahay soomahan labadii hore ha ka dhowaadee camalka saalixa maxay ka saareen min aliimaan waa qowl baila camalka saalixaana wuxuu ka mid yahay min aliimaan alimaam ibn abilciz raximah llah wuxuu isku dayay fii sharxi taxaawiya inuu ka dhigo khilaafka abu xaniife iyo ahlu sunnaha u dhexeeya fii masalati aliimaan khilaaf lafdiya towjiihaadu u sameeyey waa u dadaalay ibn abilcizi min xayu almadhab waa xanafi wuxuuna ku gabagabeeyey inuu yahay khilaafka mid lafdiya maadaama abu xaniife iyo culimmada waafaqsan ama ragga waafaqsan ay leeyihiin iimaanka wuxuu laasimsanayaa camalka wuxuu leeyahy marka idan qolo walba haddii lalee ay leeyihiin camalka waa loo baahan yahay khilaafku lafdi waayo laakiin culimmadu waa ku inkireen warkaasi khilaafku lafdi maahan waxay dhaheen waa mid caqadiya waa mid macnawiya maaha mid lafdiya qowlkaasna kama mid aha min aqwaali ahli sunna yacnii in la yidhaahdo camalku iimaanka kama tirsana waa qowlulmurjia alirjaa sidiisa waa maxay waa taakhiiru alcamali can aliimaan irjaaga macnihiisa sidaas ah in camalka laga dib dhigo iimaanka oo aan lagu darin waxay kaloo murji'ada ahlu sunnaha ku khilaafeen guud ahaantoodba qowlka dambe ah yaziidu biaacati wa yanqusu bilmacsiya ma qabaan ayaguna khawaarijtay kala mid yihiin taas khawaarijta waa diideen soomaa midda ayaguna waa sidaas oo kale oo ayaguna waxay qabaan iimaanku inuu yahay hal shay oo aan qeybsami karin iimaanku ama waa wada joogaya ama waa wada guuraya kalama haro saasay leeyihin qaybaa tagta qaybaa joogta sax maaha ayaga agtooda waa juzun laa yatajaza saasay ula jeedaan waa hal juz oo aan laba qaybood noqon karin ma qaybsama iimaanku lidaalika khawaarijta hadduu qofku kabiiro ku dhaco maxay leeyihiin waa kaafiru diinkii waa ka baxay sababtu waa maxay ayagu waxay aaminsan yihiin iimaanku inuusan kala hari karin mar hadduu qofkan kabiiro ku dhacay iimaanku waa wada guuray ma qaybsamaayo ileen murji'aduna qofku markuu kabiiro ku dhaca maxay leeyihiin waa mu'min kaamiluliimaan wax yaroo nuqsaana iimaankiisu ma gelin sababtoo ah waxay leeyihiin iimaankiisu waa wada joogaa inay qaybiyaan ma ogola oo yidhaahdaan qaybaa nuqsaantay qodobkaas ayagoo isku waafaqsan khawaarijta iyo murji'ada haddana maxay kala joogaan laba darafay kala joogaan waxayna isku waafaqsan yihiin iimaanku inuusan siyaadin oo nuqsaanin labada qowlba oo calaa baail qowl lkhawaarij iyo qowl lmurjia sawaabkuna waa qowlu ahli sunna yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya adilo fara badana u daliila min alkitaabi wasunna allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan waxay u siyaadisay iimaan liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim wayaziid allahu aladiina htadow hudan hanuunka loo siyaadinayo waa maxay waa aliimaan hanuunka loo siyaadinayo waa aliimaan sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu nebigu sheegay inuu iimaanku qaybsamayo oo wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucba waa lixdan iyo dhowr ayuu iimaanku u qaybsamaa riwaayad kalena waxay le bidcun wa sabcuun markaasuu yidhi fa aclaaha ama fa afdaluha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat ladaa can اariiq wاlxayaau shucbat min aliimaan waa shucba shucbadu waa maxay waa qayb iimaanka ka mid a xishoodku waa qayb iimaanka ka mid a wuxuu sheegay iimaanku inuu dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan u qaybsamaayo wuxuu sheegay meesha ugu sarraysa iyo meesha ugu hooseysa wuxuu sheegay xishoodku inuu qayb iimaanka ka mida yahay wuxuu xadiidka tusinayaa iimaanku inuu yahay ajzaa laa yatajaza kalaam baaila waay iimaanku laa yatajaza kalaam baaila waay ma qaybsama sax ma nabigaa sheegay inuu qaybsamayo calayh isalaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam qofkii samaysta ay oo aan ahayn mid beer lagu ilaalinayo ama wax lagu ugaarsanayo ama ari lagu waardiyeynayo maalin walba maxaa ka nuqsaamaya min ajrihi qiraataan ajarkiisay ka nuqsaamaysaa ajarka hadduu nuqsaamo iimaanku waa nuqsaamaya oo iimaankiisa hoos u dhacaya adilada tusinaysa inuu iimaanku kordho laftirkeeduna maxay tusinaysaa inuu iimaanka nuqsaamo maxaa yeelay qabla an yaziid kaana naaqisan intuusan kordhin ka hor iimaankan mid naaqis u ah waa kordhay markii la leeyahay shaygani waxaa jira meeluu ka kordhay sooma meeshuu ka kordhay maxay ahayd nuqsaanay ahayd nuqsaanuu ka kordhay siyaado u kordhay oo koru u aaday caqiidada marka salafkuna sidaasay ahayd cabdullaahi bnu mubaarak raximah اllah wuxuu yidhaahday man qaala ina aliimaana qowlu wa camalu wa اctiqaad yaziidu biطaacati wayanqusu bilmacsiya faqad kharaja min alirjaa'i awalahu wa aakhirah qofkii yidhaahda iimaanku waa qowlun wa camal qowl iyo camal iyo ictiqaad waayo iimaanka qofka yidhaahda yaziidu biaacati aacada waa ku ziyaadaa iimaanku wayanqusu bilmacsiya macsiyadana waa ku nuqsaamaa qofkii sidaa yidhaahda faqad kharaja min alirja irja waa ka dhex baxay bu qofkaas murjia shaqa kuma laha awal iyo aakhir meeluu irja ka soo galaayo ma laha maxaa yeeley almurjia tacriifkaas iimaanka cinda ahli sunna meel unbay ku khilaafayaan murjiada ama ha noqdaano murjiadii ulaada ahaa ama kuwa kale ha ahaado meel unbay ku khilaafayaan tacriifka qofkii marka min awalihi ilaa aakhirihi tacriifkan aaminsan faqad kharaja min alirja murjia shaqa kuma laha waman kaurat aacatuhu wuxuu yidhi qofkii aacadiisa kororto asyada waa ka ziyaado badan yahay iimaanan xagga iimaanka miman huwa duunahu qofkii ka hooseeya fi aacati aacada uga hooseeya sida loo kala aaco badan yahay ayaa loo kala iimaan badan yahay wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ina axada min ahli tawxiid axad ka mid a ahlu tawxiidka waman yusalii iyo axad ka mid a yani waman yusalii iyo qofka u tukanaya ilaa qiblati lmuslimiin qiblada muslimiinta u tukanaya low irtakaba denban hadduu dembi la yimaad ow dunuuban ama dunuub hadduu la yimaado kaiiratan fara badan saqaa'ira aw kabaa'ira dunuubu yaryar aw kabaa'ira ama dunuub waaweyn hadduu la yimaado maca aliqaamati cala altawxiid ayadoo lala qabo inuu ku taagan yahay towxiidka lilaah ilaahay diinta loo waxido waaliqraari iyo qiritaan asoo ku taagan bima iltasamahu wixii uu laasimsaday wa qabilahu uu aqbalay can illaahi alla uu ka aqbalay oo kitaabkii sunnada ku yimid asoo laasimsanaya oo qirsan qofkii kabiire iyo dunuub la yimaada fa innahu laa yakfuru bihi ay bidembi dembiga ku gaaloobi maayo saasay leeyihin ahlu sunnuhu wayarjuuna lahu ahlu sunnuhuna qofkaas waxay u rajaynayaan almaqfira dembi dhaafay u rajaynayaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaafaa maa duuna dalika ishaarada waa xaggee shirkiga wixii ka hooseeya liman yashaau ciduu doono u dhaafaa min caqiidati ahli sunna waxaa ka mid ah qofka ka mida min ahli tawxiid oo u tukanaya qiblada muslimiinta dembi iyo dunuubuu sameeyey dunuub fara badan hal dembi ha noqdo ama dunuub badan ha ahaadaan dunuub yaryar ha noqdaan ama dunuub waaweyn ayadoo lala qabo inuu ku taagan yahay towxiidka iyo inuu qiro wixii uu laasimsaday oo allay rasuul ka aqbalay wuxuu laasimsaday waa maxay waa towxiidkii wuxuu laasimsaday wixii sharcigii allaya rasuul ka yimaaday inuu rumaysan yahay waa aqbalay asoo sidaa qofkii dunuub fara badan la yimaada dunuubtaasi ha noqoto kuwa yaryar ama ha noqdaan kuwa waaweyn fa innahu laa yakfuru bihi ku gaaloobi maayo dembigaas min caqiidati salafay ka mid tahay khilaafan lilkhawaariji walmuctasila arrintaasi ahlu sunnuhu waxay ku khilaafsan yihiin khawaarijta iyo muctasilada alkhawaarij walmuctasila faacilu lkabiira cindahum waa kaafir cinda alkhawaarij wa cinda almuctasila waa manzila bayna almansilatayn laakiin laftirkoodu waxay leeyihiin muslim maaha khawaarijta waxay aaminsan yihiin qofka dembi weyn hadduu galo oo kabiiro ah inuusan muslim ahayn oo gaal yahay waxaan mukafir ahayn ayay dadku takfiriyaan waxaan qof lagu gaalaysiin karin ayay dadka ku gaalaysiiyaan oy diinka uga saarayaan waa zinaystay cindahum waa kaafir hadduu marba zinaysto zina ku dhaca waa gaal hadduu khamro cabay waa gaal hadduu waxaday waa gaal saasay ayagu aaminsan yihiin hadduu kabiiro ku dhaco diintuu ka baxaya maxaa yeeley iimaanka ma qaybsamo hal maruu ka dhex baxaya say aaminsan yihiin muctasilada ayagu waxay qabaan hadduu kabiire iyo dembi weyn ku dhaco inuusan muslim ahayn islaamnimadii waa ka tegey gaalnimada weli ma gaarin waa faasiqay leeyihin magaca fisqigay siiyaan ayagu laakiin faasiqnimadii waxay ka dhigeen barzakh u dhaxeeya muslimnimo iyo kaafirnimo udhaxeeya oo waxay leeyihiin muslimna ma ahan gaalna ma ahan oo xagu joogaa manzila bayna almansilatayn waa manzilo iyo heer u dhaxeeya labada manzilo labada manzilo waa maxay alislaam walkufr meel udhexaysa uu taagan yahay islaamnimana waa ka tegay gaalnimana ma gaarin oo ma gelin taasi waa xagga magaca loo bixinaayo fi dunya magaca loo bixinayo khawaariji muctasila waa isku khilaafsan yihin qofka hadduu dembi weyn ku dhaco magaca loo bixinayo khawaariji muctasila waa isku khilaafsan yihin khawaarij waxay u bixiyeen kaafir muctasilana waxay yidhahdeen meel dhexuu taagan yahay oo wuxuu la mid yahay bay yidhahdeen qof maka ka tegay iyo madiine u socda welina aan madiine gaarin makana ka tegay meel dhexuu sii marayaa soo maa hal meel dhexuu sii socdaa saas waayee dee hadduu kabiiro ku dhaco laakiin xukmuhu fi laakhira waa ku midaysan yihiin aakhiro xukunkiisa waa maxay qofka kabiira ku dhaca cinda alkhawaarij walmuctasila qowlan waaxidan waxay qabaan labadooda ayagoo iswaafaqsan inuu yahay khaalid mukhallad fi nnaar oo waxay le naartaa lagu waarinayaa waa min ahli nnaar hadduu kabiiro ku dhinto ilaahayna u dembi dhaafi maayo ilaahay uma dembi dhaafaayo waxayna leeyihin waa infaad lwaciid usuushii shanta aheed ee muctasilada ka mid tahay waa in waciidkii la fuliyay leeyihin ilahay wuxuu ku goodiyey inuu ciqaabayo waa inuu ciqaabtii ku fuliyo marka xukunkiisa fi laakhira labadooda isku waafaqsany ahlu sunnaha waa ka duwan yihiin warkaasi warkoo caqiidadooda waxay leeyihiin qofka muslimka ah maadaama uu yahay muslim looga saari maayo islaamnimada kabiirahu ku dhacay bal waxay leeyihin waa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi iimaankiisa mu'min buu ku yahay kabiiradiisana faasiquu ku yahay faasiqnimaduna ma aha sida muctasiladu sheegeen inay tahay mansilo udhexaysa gaalnimo iyo islaamnimo sax maaha fisqi akbara iyo fisqi asqara labada waa jiraan fisqi akbara oo bimacnaa kufriga gaalnimo u dhigma iyo fisqi asqara oo qofku faasiq yahay asagoo muslima maxaa yeele fisqiga waa alkhuruuj can daacat illaah fisqi macnihiisa waa sidaas fafasaqa can amri rabbihi macnaheedu waa maxay ay fakharaja waa ka baxay fisqiga maadaama uu bimacnaa khuruuj yahay khuruujku iyo bixidda laba nooc laba qaybood waaye qofka gebi ahaanba inuu daacada ilaahay ka baxo markaa muxuu yahay waa gaal iyo inuu alla daacadiisa ka baxo bixitaan jus-iya oo aan dhammaystirnayn markaana muxuu yahay waa mu'min faasiqa daacada alla wuxuu uga baxay arrimo qaar ilaahu caasiyey maalan waa zinaystay hadduu zinaysto daacada alle kulli mii uga baxay mase juzi waay waa juzi qofkan waa muwaxid waa muslim waa tukanaya waa cibaadaysanaya laakiin xumaantaasoo ku dhacay gebi ahaan daacada ilaahay kama bixin ahlu sunna waxay leeyihin waa mu'minun biiimaanihi iimaankii alla iyo rasuul uu rumaystay ee mu'min buu ku yahay laakiin xumaantan uu ku dhacay uu faasiq ku yahay idan waa mu'min faasiq ah hadduu dhinto xukunkiisa waa maxay ahlu sunna waxay leeyihin waa taxta mashii'at illaah idan adduunye iyo aakhiraba qofkaasi waxa uu yahay ahlu sunnaha iyo khawaarijta iyo muctasiladu waa isku khilaafsan yihiin ahlu sunnuhu magaca iimaankay siiyeen inuu muslim yahay khawaarija muctasila magacaas waa ka siibeen ahlu sunnuhu fi laakhira waxay yidhahdeen waa taxta almashii'a khawaarija muctasilana waxay yidhahdeen waa khaalid mukhallad fi naar naari u gooyeeni u jasmiyeen caqiidadoodu waa mid baatila caqiidada ahlu sunnaha waa mid kitaabka iyo sunnada waafaqsan waa midda xaqa ah nabiga calayhi salaatu wasalaam nin khamre cabay khamradu soo min alkabaa'ir kama mid ah markii loo keeno dhowr jeer la soo celiyey oo saxaabada qaar ay yidhaahdeen allaha lacnadee maa akara maa yu'taa bihi inta lala imaanaya ninkan badana nabigu wuxuu yidhahdee laa tuciinuu calaa akhiikum shaytaan walaalkiin shaytaan ha ugu kaalmaynina walaala laga dhigay hadduu gaal yaha walaal miyuu noqon lahaa walaal waayo lama dhehe allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fain cufiya min akhiihi shayun fatibaacun bilmacruuf min akhiihi kii wax dilay muxuu ku dhacay qatlu lmuslim camdan waa min akbar alkabaa'ir dunuubta waaweynay ka mid tahay khatarta ah haddana kii wax dilay iyo qofkii wax laga dilay waxaa alla uu ka dhexaysiiyo walaalnima inay ka dhexayso wuxuu yidhi min akhiihi walaalnimadu waa midda iimaanka wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu laba kooxood oo muminiinta ka mid a alla wuxuu u sugay inay muminiin yihiin haddana wuxuu yidhi iqtataluu way dagaalameen in laysdiloo la dagaalamo ma sagiira mase waa min alkabaa'ir waa min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ay ka mid tahay haddana alla wuxuu leeyahay min almuminiin markaasuu yidhi faaslixuu bayna akhawaykum walaalihiinna heshiisiiya labadii kooxeed dirirtay iyo qoladii ka baxsanayd walaalaa dhammaan laga dhiga maxaa yeele faaslixuu yaa la leeyahay yaa lala hadlayaa markaa ma labadii dirirtaa faaslixuu la leeyahay waxa wax la amrayayaa waaye waa qoladaan dagaalka ku jirin qoladaan dagaalka ku jirina waxaa la yidhi heshiisiiya walaalihiinna dhexdood yay walaalo u yihiin labadaan dagaalamay kuwaan dirirayn walaalo u yihiin idan dhammaan alla walaalo u ka dhigay ayagoo haddana dagaal jiro laysdilay haddana wuxuu yidhi walaalihiin taa waxay tusinaysaa qofka inuusan iimaanka uga baxaynin kabiire iyo dembi weyn uu galay sida ahlu sunnuhu ay aaminsan yihiin hadduu ilaahay doonana waa cafinaya hadduu doonana waa ciqaabaya waa fi laakhira wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa almashiia uu ku xidho sooma lama dhihin qofkii shirkii wixii ka soo hara la yimaado waa loo dembi dhaafaa mutlaqan ballanqaad saasa ma haystaan dadka kabaa'irka la yimid laakiin waxaa alla uu sheegay cidduu doono inuu u dembi dhaafayo waxaan shirki ahayn oo ugu dembi dhaafayo idan waxaan leenahay taxta mashiiatillah kelimadda ah taxta mashiiatillah xaggee laga soo qaatay min qowlihi liman yashaa waa qowlka alle ah liman yashaa ilaahay cidduu doono u dhaafa idan waxaan leenahay anaguna taxta mashiiatillah in shaa cafaa canhu wa in shaa cadabahu hadduu doono waa cafina hadduu doono waa ciqaabaya waa cadaabaya wakhtalafuu ahlu sunnuhu waxay isku khilaafeen fii mutacamidii tarki salaa kuwa u qasday ka tegidda salaada almafruudati ee la farad yeelay xataa yadhaba waqtuhaa ilaa waqtigeedu uu tago min hayri cudrin cudurdaar la'aan ilaa waqtigeedu uu tago qolada sidaa salaada uga tagtay way isku khilaafeen ahlu sunnuhu fakafarahu jamaacatun koox ahlu sunnaha ka mida ayaa gaalaysiisay limaa ruwiya can nabiyi sala allahu calay wasalam waxayna u cuskadeen wixii nabiga laga wariyay calayh salaatu wasalaam annahu qaala inuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa addoonka iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya salaada ka tegiddeeda wqowlihi calayhi salaatu wasalaam man taraka salaa qofkii salaada ka taga faqad kafara waa gaaloobay waman taraka salaata qofkii salaada ka taga faqad bari'at minhu waxaa ka beri noqday dimmat ullah ilaahay dimadiisa iyo cismadii ilaahay subxaana wa tacala waa ka beri noqota qofkaasi wa ta'awala jamaacatun kooxna way awileen oo minhum ahlu sunnaha ka mid a axaadiidtaasi awileen waxay ku awileen annahu yuriidu bidalika inuu nebiga warkaa ula jeedo man tarakahaa qofkii salaada ka taga jaaxidan lahaa xaaluu yahay mid salaada inkiraaya oo aan qirsanayn inay waajib tahay kama qaala yuusuf calayhi salaam innii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billah taraktu wuxuu yidhahda tarka juxuudin loo fasir waa tarka juxuudin yacni aayaddan waxay u daliishanayaan culammada qabta inuusan taarku salaadka gaal ahayn in tarkiga bimacna aljuxuud loo isticmaalo tarkiga bimacna aljuxuud waa ku yimaad markuu nebigu leeyahay marka man taraka salaa maxay leeyihin ayagu man jaxada salaa waa qofkii salaada diidoo inkiro gebi ahaanba qofkaasi inuu gaal yahay ma la isku khilaafsan yahay kii diida wujuubka salaada kaasi waa ijmaaca inuusan muslim ahayn inuu gaal yahay saasay ku fasireen buu yidhi ahlu sunnuhu qayb ka mid ah sheikhu raximahullah wuxuu hadda sheegay xukmu taarki salaa taarku salaadka xukunkiisa markii la yidhaahdo ahlu sunnaha qowlan waaxidan kama qabaan iskuma waafaqsana oo hal qowl kama aaminsana waa mas'alo ay isku khilaafeen warkaas macnihiisu waxa waaye labada qowl haddii qowl ka mida aada aaminto uga bixi maysid inaad ka mid tahay min ahli sunna maxaa yeelay ahlu sunnaha qaybo ka mid aha qaba haddaad anugu qowl qaato adigana aad qowlka kala qaadato labadeenna maxaan ka mid nahay min ahli sunna maxaa yeele waa mas'alo ahlu sunna hore iskugu khilaafeen ma aha masale caqiide ah oo la leeyahay qofkii khilaafa qofkii masaladan khilaafa ahlu sunnahi u khilaafa la leeyahay bal ayagaa iskhilaafa wuxuu yihi wakhtalafuu fii mutacamidi tarki salaati almafruuda waxay isku khilaafeen qofka u qasda ka tegidda salaada waajibka ah xataa yadhaba waqtuhaa ilaa waqtigeeda uu tago salaadana uga taga min hayri cudrin cudurdaar la-aan waqtigeeda ilaa uu baxo si camdana ayuu uga taga ilaa waqtigeeda uu baxo wax cudurdaara ma laha fakafarahu jamaacatu koox culammada ka mid ah way gaalaysiiyeen kuwa gaalaysiiya laftirkooda waa sii kala jabeen kuwana waxay yidhahdeen taarku salaad waxaa la yidhahdaa markuu salaada gebi ahaanba ka tago weligiis uusan tukan kuwana waxay yidhahdeen hadduu dhowr salaadood ka tago waa kaafir ayaga laftirkooda isii khilaaf macnaha tarkigeena isku khilaafeen qolo waxay yidhahdeen qofkan waxa waa ka tegay lama yidhaahdo ilaa idaa taraka jumlatan ilaa inuu gebi ahaanba ka taga maaha markaasuu tarki noqonaa hadduu marna tukado marna uu ka tago taarik lama yidhaahdo yidhaahde qof marna la imaanaya marna ka tegaya taariku salaad ma aha oo la dhihi maayo qofkaa salaaddii uu ka tegay gebi ahaan qaarna waxay yidhahdeen waa taariku salaad calaa kulli masalada hadda ka horna waa sheegnay waa masألة khilaafiya bayn اlculamaa qadiima waxadiiثa sheikhu raximah اllah a'imadii hore uu ka mid yahay haddana wuxuu sheegaya in ahlu sunnuhu isku khilaafeen masaladan masalo qadiima waay haddii culammada qaar ay qabaan inuu gaal yahay qaarna ay qabaan inuusan gaal ahayn ma aha masalo lagu kala hijroodo ama masalo lagu kala fogaado ama masalo lagu kala tago ama masalo culammada qaar loogu tilmaamay inay irjaa ku dhaceen waa iftiraa iyo kadib maxaa yeele si weligeeda la isku khilaafsanaa masaladan maxaa raajixa khilaafkeedu waa ballaaran yahay ibnulqayim kitaabuu ka alifay raximah ullah doodu u qabtay labada qolo waa iskaga dhex baxay ma kala rajixin qoladan saasay tiri qoladan sidaasay tiri qoladan ay diladaanay deliishatay qoladan sidaas ugu jawaabtay kitaabka dhan wuxuu ka dhigay maxkamaduu soo taagay labada qolo laakiin maxkamadiisu ma kala faslin kalama saareen ma dhihin saana raajixa qoladaana qowlkooda raajixa qoladaana qowlkooda marjuuxa cilladu waa maxay culammadu waxay yidhahdeen waa quwada khilaafka uu leeyahay dartii khilaafka wuxuu yahay khilaaf awood badan oo xoog badan qolo walbana waxay keensanayaan adilla min alkitaabi wasunna maadaama khilaafkooda xoog badan yahay waa ka gaabsadeen ibnuqayim sheikhu lalbani raximah ullah asiga muxuu qabaa inuu muslim yahay aima alarbaca afarta madhab markii laga reeba madhab alxanaabila saddexda kale waxay qabaan inuu muslim yahay taarka salaadka uusan ku gaaloobayn ka tegidda salaada uu ka tegay hadduusan wujuubkeeda inkirsanayn lidaalika culamada qaar waxay yidhahdeen madhab ljumhuur waxa waaye bay yidhahdeen inuusan gaal ahayn madhab ljumhuur markay leeyihin maxay ku dhiseen markii madaahibta afartaa la fiiriyo saddex hadday isku dhinac tahay dabcan waa jumhuurti waay laakiin culamada qaara waxay yidhaahdeen markii la fiiriyo salafkii madhabaljumhuur qowlka kala ahay yidhahdeen oo aktaru salaf waxay qabeen taarku salaadka inuu gaaliya calaa kulli xaal qolo waxay yidhahdeen naxnu aktar annagaa badan annagaa badan oo qolada kale ka badan masaladan khilaafkeeda marka casrigaana waa jiray ka horna waa jiray ma muslima mase waa gaal laakiin markaa adilada fiiriso nusuusta aada fiiriso adilada in badan oo ka mida waxay tusinayaan inuu qofkan yahay qof mujrima laakiin uu yahay muslim waa muslim faasiqa qofka qowlka kala qabana wax lagu inkiri kara maahanoo hadda waa qowl culamo fara badanna ay qabaan adilo fara badanna ay deliishadeen sheikhu raximahullah man taraka salaa wixii looga jawaabo waa sheega halkan soo maa wax ka mid ou sheegay oo tarkiga in bimacna aljuxuud uu ku yimaado sheegay aayaddaanuna shaahid ahaan usoo qaata innii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billah innii taraktu muxuu ka wadaa nabiyullaahi yuusuf waan inkiray waay waan inkiro waan diiday millata qowmin laa yuuminuuna billah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin